bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin allah subxaana wa tacaala ayaa mahad u sugnaatay alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa allaha dhimasho kadibna soo kiciya ayaa mahad u sugnaatay insha allahu tacaala waa waqti gabaabsiga ayaan ku jirnaa maalmaha yarka ayaan noo dhiman inaan nafya shaydaan la dirna aan ka faa'iidaysano waxa aan raadinaynana ma aha wax ciyaar ciyaara waa wax weyn bisha ramadaan oo dhan waa bil aada iyo aada u fadli badan habeenka laylatulqadriga ayoo la raadinayno wuxuu ku dhex jiraa bisha ramadaan gaar ahaan wuxuu ku jiraa tobanka ugu dambaysa gaar ahaan wuxuu ku jiraa tirada isdheer waxay culimmadu inta badan ay sheegaan ama loo badan yahay ama aada loogu rajo badan yahay inuu in uu yahay inkastoo la sheegay inay guurguurto oo habeenba sanadba ay meel geli karto habeenka toddobiyo labaatanaad oo habeen caawa bisha waa lix iyo labaatan habeen dambaa habeenkaas fiiro gaaraha loo lahaado habeenkaasi waa habeen aada iyo aada u qaali ah waa habeen riwaayooyin badan ay ku soo arooreen inay laylatulqadrigu uu yahay habeenka toddobiyo labaatanaad marka habeenkaasi qofkii u suurtoobi karto hurdaba inuu iska daaya u fiican oo habeenkaas uu nooleeyo oo aada iyo aad uu uga faa'iidaysto ugu dadaalo habeenka toddobiyo labaatanaad inuu laylatulqadrigu ay ku beegan tahay dadka ilaahay qur-aanka u sahlay suuradda la yidhahdaa suuratulqadri oo inaa ansal ayaa waxaa laga soo dhex saaraa ilaa dhowr calaamadood oo tusinaysa inuu habeenka toddobiyo labaatanka uu yahay habeenka laylatulqadriga suuraddan suuratulqadri ama inaa ansal hadba waxaa tiraadidba waa suurad mucjisaa kelmadaheeda markii la kelmadeeyo oo kelmad kelmad loo tiriyo inaa anzalnaahu fii laylati alqadri wamaa adraaka maa laylatu alqadri kelmad kelmad markii loo tiriyo waxay ka kooban tahay soddon kelimo soddon kelimo ayay ka kooban tahay waa cadadka ama tirada jusaska qur-aan kariimkaa qur-aan kariimka waa soddon jus ayaduna waa soddon kelimo halkaas waxay ka shabahdaa jusaska qur-aan kariimka mar kale waxay shabahdaa soddonka bisha bishu waa soddon beri sagaal labaatanna way noqotaa iyaduna waa soddon kelimo soddonkaas kelimo kelimadda toddobiyo labaatanaad barekow laba saddex afar laga soo tiriyo kelmadda toddobiyo labaatanaad waa hiya salaamun hiya xataa hiya damiiru fasli baa la yidhaahdaa waa damiir damiirkaasna wuxuu u laabanayaa leylada hiya laylatulqadrigii hiyadaas maadaama lagu ishaarayo leyladii kelimadda toddobiyo labaatanaadna ay dhacday waxay daliil u tahay bay dhaheen culimmadu in ay habeenka toddobiyo labaatanaad uu yahay laylatulqadri waxaa kaloo la xisaabiyey kelimadda la yidhaahda alqadri waxay ku jirtaa kelimad kelimad markii loo tiriyo suuradda kelimadda shanaad mar waa kelimadda shanaad marna waa kelimadda tobnaad marna waa kelimadda labiyo tobnaad tiradaas haddii laysku daro shan iyo toban iyo labiyo toban haddii laysku daro waxay isku imaanaysaa toddobiyo labaatan waxay leeyihiin waa daliil labaad ama calaamad labaad oo tusinaysa inay habeenka toddobiyo labaatanka uu yahay habeenka laylatulqadri waxaa laga soo saaraa daliil saddexaad daliilka saddexaad wuxuu yahay laylatulqadri oo isla socota waxay ku soo aroortay suuradda saddex jeer inaa anzalnaahu fii laylati alqadri wamaa adraaka maa laylatulqadri laylatulqadri saddex jeeray kusoo aroortay laylatulqadri xuruufteedana waxaa le waa sagaal xaraf leylatu oo afara iyo alqadri oo shan ah sagaal xaraf xuruufteedii sagaalka xaraf ahaa iyo saddexdii jeer oo qur-aanka ay kelmadda ku soo aroortay markii laysku dhufto saddex iyo sagaal waa toddobiyo labaatan waxay leeyihin waa daliil saddexaad oo tusinaya in habeenka toddobiyo labaatanaad uu yahay habeenka laylatulqadri akhbaar kaloo soo aroortay xabru aadil umma cabdullaahi bin cabbaas isna wuxuu tilmaamay habeenka toddobiyo labaatanaad inay tahay habeenka laylatulqadri dadka warwanaagsanaa marka waxay samayn jireen habeenkaas maba aysan seexan jirin hal habeen keliya waxba kaa dhimi mayso qur-aan mar cibaada markay salaad ku daalaan qur-aan akhri markay qur-aan ku daalaan adkaar hadbasi marka waxaan isku boorinaynaa inaan habeenkaas aan ka faa'iidaysano oo aan xoogga saarno iyo inta yartaana dhowrka beri oo noo dhiman inaanu xoogga saarno nafya shaydaanna aan la dirirno insha allahu tacaala waa wax la tiriyey waa waa tabar yar yihiin waa ujeedaa meesha bisha ay kasii hoobanayso ay kasii daadegayso kuwa khayrka kala hara ilaahay hanagu daro nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin baa waxaa la yidhaha wuxuu koray mimbarkiisa saddex jeer ayuu wuxuu yidhi aamiin aamiin aamiin asxaabtu way yaabtay hadhow markii nebigu mimbarka ka soo degay ayay su-aaleyna waxay dheheen nebi allow markaa mimbarka sii fuulaysay saddex jeer baa waxaa tihi aamiin wax ducaynayana maana maqlayne maxay ahayd wuxuu yidhi jibriil baa saddex qola habaaray aniguna waxaan idhi aamiin jibriil oo ra-iisulmalaa'ikati ah jibriil oo mucallim alambiyaa ah iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo khayru khalqillaahi ah qofka midna uu habaaray midna uu aamiin u yidhi ducadaas hadda inaan la soo celinaynin waa iska muuqataa saddexdaa qolo waxay kala ahaayeen qof labadiisa waarid ama mid ka mid ah agtooda uu ku gaboobay oo ku weynaaday oo aan sababtooda janno ku gelin naartii allah ku fogeeyo ayuu jibriil yidhi anna waxaa idhi u yidhi aamiin qofka labaad wuxuu yidhi qof nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam magacaaga agtiisa lagu xusay oo aan kugu sallin isagana naartii allah ku fogeeyo ayuu yidhi anna aamiin baa idhi u yidhi marka waxaa laga maarmaan ah markii nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa aada maqashid ku salli si aadan habaarka u soo gelin midka saddexaad oo hadda maxalushaahidkaa waxaa weeye qof bisha rabadaan u dhalatay oo u dhammaatay oo aan loogu dembi dhaafin oo aan lagu xorayn asna naartii allah ku fogeeya ayuu yidhi anna aamiin baa idhi buu yidhi marka bishaan khayrkeeda qofkii laga hoojiyo waa qof khayr oo dhan laga hoojiyo qofkii khayrkeeda ka faa'idaystana waa qof faa'iiday waay kuwa ka faa'idaysta oo khayrkeeda kala hara allah nagu daro marka insha allahu tacaala walaalayaal wakhti yar baa noo dhiman xilli fiican baan ku jirnaa nafya shaydaanka aan la dirirno maalmaha yarkaayo al acmaalu bilkhawaatim waay acmaasha khawaatimta ayaa laga fiiriyaa waay xusna alkhaatima allah nagu irsaaqee khaatimada ku xihanta haddaa waxaa waaye boqol sano konton sano lixdan sano aad soo cibaadaysanaysay oo marka ugu dambaysa khaatimo xumo aa ku dhibatid waxaa ku dhibataa lagugu soo saaraya yubcathu lmaru calaa maa maata caleyh ayuu hi nabig alay isalaatu wasalaam qofka waxaa lagu soo saaraa wix uu ku dhinto marka bishu waa gabaabsi khaatimay maraysaa khaatimadaas aanu ka faa'iidaysanno oo aanu dadaalno si insha allahu tacaala aanu khayr ugu khatimno maxaali bishaa habeen kasta oo ka mid ah intaas oo qof ayaa naarta laga xoreeya habeenka ugu dambaysana intii bisha rabadaan la soo xoreynayo oo kale ayaa iyagana halkaa habeen ayaa naarta laga xoreeyaabaali marka inaa kuwa hore ku jirtay ma ogid inaa kuwa dambe ku jirta ma ogid inaa kuwa habeenka ugu dambeeya ku jirta ma ogid ilaahayna aan barina ilaahay inuu nagu daro annaguna aanu dadaalno wa adiga markii dadaal lagaa helo baad waxelaysaa marka insha allahu tacaala aanu ka faa'idaysano waqtiga yarkaa noo dhiman